wargeyska wararka ee biritishka ah financial times ayaa faafiyey warbixin uu ku qaadaa dhigayo xaaladda cakiran ee ay wajahayaan ciidamada yukraaniyiinta ee furimaha dagaalka ku horfadhiya ciidamada raashiyaanka ee duulaanka ah warbixinta ayaa sidoo kale soo bandhigayso sidii ay yukrain ugu guuldaraysatay askaraynta ciidamo cusub oo ku soo biira safkeeda xilli ay ku sii badanayso xukuumadda kiyef xaaladaha baxsadka ah ee ay ciidamadeeda ku faarujinayaan xeryahooda warbixintan ay daabacday financial times qalinkana uu u qaatay wariyaha caanka ah ee isaabiil kooshiyo oo u dhuundaloola arrimaha dagaalka iyo siyaasadda ayaa caddaysay in hay-adaha militari ee taabacsan wasaaradda gaashaandhigga ee yukrain ay gacanta ku hayaan lixdan kun oo kiis kuwaasi oo dhammaantood daaran ciidamo faaruujiyey furimihii ay ku aadanaayeen inta lagu guda jiro sanadka labada kun afar iyo labaatanka oo keliya wasaaradda gaashaandhigga ee dalka yukrain oo isku dayeyso in ay xakamayso baqacararka soo wajahay ciidankeeda ayaa haddana arrintani quuska taagan tirada lixdanka kun ee kiis ah islamarkaana la diiwaan geliyey sanadkan oo keliya ayaana ka badan kiisaskii la diiwaan geliyey marka la isku daro labadii sano ee labada kun labaiy labaatanka iyo labada kun saddex iyo labaatanka kuwaasi oo ku saabsanaa ciidamada ka cararay barahooda marka la maxkamadeynayo ciidamadan baxsadka ah ayaana waxaa la duldhigaa xukunno xabsi ah oo gaarayo labiiyo toban sano wargeyska financial times ayaa si gooni ah warbixintiisa ugu xusaayo kiis si aad ah u muuqday islamarkaana dhacay bishii oktoobar ee sanadkan kadib markii boqolaal ciidamo yukrain ah kuwaasi oo ka tirsanaa guutada boqol labaatan iyo saddexaad ee ciidamada kiyef ay faaruujiyeen xarumahoodii ay kaga sugnaayeen magaalada fohliidara ee dhacda bariga yukrain ayna dib ugu laabteen guryahooda ciidamadan ayaana soo agaasimay bannaanbaxyo ka dhan ah xukuumadda yukrain waxa ayna ku dalbanayeen bannaanbaxyadan inay u baahan yihiin hub dheeraad ah iyo tababarro ciidan hubla-aan baaxad leh oo haraynaysa horinnada u dagaalamaya danta yukrain sargaal sare oo ka tirsan isla guutada boqol labaatan iyo saddexaad ee faarujisay furimaha oo la hadlay warbaahinta isagoona qariyey magiciisa sababo ku aadan xaaladda amni xumo ee ku hareeraysan ayaa tilmaamay in deegaanka fohliidara ay ku tageen keliya hubka shakhsiga ah sida qoryaha e k forty-seven iyo b k sidoo kale sargaalkan ayaa yidhi waxa ay madaxdeenna inoo ballanqaadeen boqol iyo konton gawaari kuwa gaashaaman ah balse inama soo gaarin ilaa labaatan mooye baahi adag ayaana noo qabatay dabaabaad aan ka gaashaamanno rasaasta ciidamada ruushka tan iyo bishii oktoobar markii ay guutada boqol labaatan iyo saddexaad ee ciidanka yukrain ay soo bannaysay diidda hore ee dagaalka waxaa halkoodii ku laabtay qaar ka mid ah guutadan halka kuwo kalena ay dhuunteen oo aan la qaban iyadoona ay jiraan askar tiro ah oo ku jira xabsiyada ciidan ee dalkan kuwaasi oo u rahman go'aanka ay ku soo rogi doonto maxkamadda caskari ee dowladda yukrain ragga ku dhaqan cirifyada dalka yukrain ayaa waxaa dul saaran amaro dhigaya in aysan ka bixi karin dalka si ay oga qayb qaataan dagaalka ee yukrain kula jirto ruushka balse qaar ka mid ah raggan ayaa ka faa'iidaystay fursad marla arag ah kadib markii dibadda dalkooda loo qaaday si ay u soo tababaraan dowladaha yurub ee xilfiga la ah yukrain waxa ayna raggani ka baxsadeen xarumaha tababar ee dowladahan mas-uul amni oo ka mid ah dowladda poland ayaana sheegay in ay jiraan labiiyo toban askari oo celcelis ahaan bil waliba ka baxsada xarumaha tababarka wasaaradda difaaca ee dalka poland ayaana su'aalo ku saabsan xubnahan baxsanaya hordhigtay suldaadka yukrain iyadoona arrintan dayro ka muujisay sidoo kale taqriirka financial times ayaa ka digaya sare u kaca ballaaran ee ku yimid askarta yukrainiyiinta ah ee ka soo goosanaya xoogaga yukrain isagoona sheegay waa taqriirka e in awood la-aanta yukrain ee ku aadan maaraynta ciidamada iyo in ay qaar ka mid ah ciidamadeeda furimaha ku sugan nasiinyo sii weyday ay horseedeen in ay dhintaan ciidamo badan oo ka tirsan dowladda yukrain halka kuwii kale ee buuxin lahaa booskoodana ay soo wajahday cabsiyo xooggan tobannaan ciidamo yukrain ah oo la hadlay wargeyska wararka ee financial times ayaa sheegaya in ay yihiin dhalinyaro hanaqaad ah oo nolosha ka quustay ayna wajahayaan mashaakil taabanaya badqabkooda maskaxeed waxa ayna qaarkood leeyihiin xilli ay dad badan oo reer yukrain ah aysan doonaynin in ay isdhiibaan tiro badan oo ciidamada dalka ka mid ah diyaar uma aha in ay sii dagaalamaan iyadoo ay ciidamada u diiwaan gasheen xukuumadda kiyef ay cagacageynayaan hal milyan oo askari haddana tiro aanan ka badnayn saddex boqol iyo konton kun oo askari ayaa si toos ah oga qayb qaadanaya xaaladda dagaal ee ka jirta dalka iyaga ayaana ku kala firiirsan furimaha dagaalka sida ay sheegayso warbaahinta al-jaziira qaybteeda ingilishka mas-uul u hadlay xoogaga yukrain ayaa dhankiisa tibaaxaya in dagaalyahanada dowladdiisa ee ka daalay dagaalka sida guutooyinka lugta iyo ciidamada sida gaarka ah u tababaran ay baadigoobayaan sidii ay oga bixi lahaayeen dalka halka qaar kalena ay matalayaan in ay yihiin dad yowsoo galooti ah oo aanan u dhalan yukrain si ay oga baaqsadaan askaraynta qasabka ah ee ka jirta gobollada yukrain hay-adda baarlamaanka ee xukuumadda kiyef ayaa dhankeeda si ay iskugu daydo xasilooni gelinta ciidamada ay madax martay sawaariikhda sumaysan ee ruushka waxa ay kow iyo labaatankii noofembar wax kabedel ku samaysay qaar badan oo ka mid ah qawaaniinta ciidan ee u yaalla dowladdooda tani ayaana horseeday in ay guutooyinka dib ugu soo laabtaan dagaalyahanno markii hore loo haystay dembiye lagu soo eedeeyey fadim ifadashingo oo ah xubin sare oo ka tirsan baarlamaanka yukrain kuna magacaaban ku-xigeenka madaxa guddiga difaaca ee baarlamaanka ayaa warbaahinta u sheegay xilli wax laga weydiinayay natiijada ka soo korortay qawaaniinta ay soo saareen in boqolkiiba labaatan ciidamadii horay oga baxsaday furimaha dagaalka ay dib u soo laabteen yukrain iyo madaxweynaheeda faladimir zelenski oo wajahaya howlgal militari oo oga imaanaya dhanka ruushka ayaa xilligan isku dayaya in ay askareeyaan tobannaan kun oo ciidamo cusub ah islamarkaana ku biira furimaha dagaalka yukrain ayaana arrintan ku guulaysan la sababa ku aadan sumcadda xun ee ka faaftay saraakiisha hogaaminaya ciidamadeeda iyadoona marar badan baraha bulshada lagu arkay muuqaallo tawhiiqinaya jirdil ay saraakiisha yukrain u geysanayaan ciidamada